أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhdun ay ku beegan tahay tobanka bisha safar sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta weerar cagmarin ah ku qaaday xeradii maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka ilbaq ee wilaayada shabeellada dhexe xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faahfaahin ka bixisay weerarka cagmarinta ah ee lagu xasuuqay murtadiinta ee ka dhacay deegaanka ilbaq ee wilaayada shabeellada dhexe in ka badan labaatan askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo maanta ka dhacay duleedka degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe gaalada midowda afrika ayaa walaac ka muujisay awoodda si kordhaysa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab maamulka islaamiga ah ee degmada xiindheere ayaa dowla diini ah usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmadaas
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkani isagii oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta weerar cagmarin ah ku qaaday xeradii maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka ilbaq ee wilaayada shabeellada dhexe haddaba bayaan ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo lagu faahfaahiyey weerarkaas waxaa inoo akhrinayaa xaaris cabdulqaadir bismillaahi raxmaani raxiim cagmarinta saldhigga murtadiinta ee duleedka degmada balcad sagaalka safar kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhanka kalena ku baagan saddex tobanka agosto labada kun afar labaatan subaxnimadii hore ee talaadada ciidamada mujaahidiinta oo kaashanaya allah subxaanahu wa tacaala waxay weerar xooggan ku qaadeen saldhigga maliishaadka murtadiinta deegaanka ilbaq duleedka degmada balcad ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe saldhigga la weerare ayaa ka mid ahaa xeryihii ay ciidamada kufaarta burundi ku wareejeen murtadiinta waxaana ku sugnaa boqolaal maliishaad ah ciidamada mujaahidiinta oo isha ku haya dhaqdhaqaaqa xerada ayaa saakay dhowr jiho ka weeraray cadowga dagaal xooggan kadibna waxaa u suura gashay in ay si buuxda ula wareegaan xerada cagtana maryaan maliishaadkii murtadiinta khasaaraha dhimashada ee ilaa hadda aan xaqiijinay waa dhimashada toddoba iyo labaatan murtad iyo dhaawaca tiro intaas ka badan dagaalka ugu xooggan ayaa ka dhacay dhulka hawdkaha ay ku firxadeen maliishaadka murtadiinta halkaasoo ay mujaahidiintu ku baacsadeen maliishaadkii ka cararay saldhigga allah fadligii waxay mujaahidiintu howlgalkan kusoo qaniimaysteen hub gaadiid iyo saanad ciidan oo uu cadowga kaga cararay xerada waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa in ay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka isbahaysiga caalamiga ah ee siribiyiinta iyo dabadhifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون dhanka kale waxay ciidamada mujaahidiintu maanta duleedka degmada balcad ee wilaayada shabeellada hoose laba qarax kula beegsadeen kolonyo maleeshiyaad murtadiin ah oo gurmad u ahaa maleeshiyaadka ridada ah ee lagu xasuuqay weerarkii saaka ah ee ilbaq inta la xaqiijiyey waxaa qaraxyadaas ku dhintay saddex iyo toban askari oo murtadiin ah waxaana ku dhaawacmay sideed kale iyadoona mid ka mid ah qaraxyadaas lagu gubay gaari cabdibile ah gaalada midowda afrika ayaa walaac xoogan ka muujiyey awoodda si kordhaysa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab faysal mahad soomaali ayaa warbixinta warkaasi inoo haya qiimeyn uu sameeyey ururgaleedka midowda afrika ayaa lagu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay marba marka ka sii dambaysa hal abuurayso qabab iyo xelado ay ku horumarinayso weerarada ka dhanka ah ciidamada saliibiyiinta afrikaanta ah iyo maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya marka laga hadlayo dhanka sirdoonka waxaa qiimayntan ay sameeyeen khuburo ka tirsan midowda afrika lagu sheegay in awoodda sirdoon ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii xoogaysanayso ayna xarakada leedahay nidaam sirdoon oo awood leh kaasoo adeegsada qalabyada teknolojiyadda casriga ah arrimahaasina uga faa'iidaysanayaan fulinta weerara culus dhanka dagaalyahanada cusub ee ku biiraya mujaahidiinta ayuu sheegay midowda gaalada afrika inay sii kordheen waayadii u dambaysay ayna ciidamada muhaajiriinta ka kooban yihiin dhallinyaro muslimiin ah oo ka tegay dalalka bariga iyo bartamaha afrika weeraradii ugu dambeeyey ee ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan kii ka dhacay biij view ayaa dhaliyey walaac hor leh oo ay muujinayaan khubarada ka faallooda arrimaha soomaaliya iyo gaalada duulaanka ku soo qaaday soomaaliya waxayna dhammaantood isku raaceen in awoodda mujaahidiinta ay sii xoogaysanayso marba marka ka dambaysa falanqeeyo ka tirsan kooxda i c g ayaa tilmaamay in rajada ay leeyihiin siyaasiyiinta iyo xaqiiqada taalla fagaaraha dagaalka ay laba kala tahay xilligan la joogana ay muuqato in kooxda ridada aanay ka maarmi karin inay ilaaliyaan ciidamada saliibiyiinta mahadsanid faysal ugu dambeyntii maamulka islaamiga ah ee degmada xiindheere ayaa dowladdiinaha usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmadaas nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixintan inooga diyaariyey dowladan diiniga ah oo socotay muddo lix maalmood ah waxaa deegaanka xagrey oo hoos yimaada degmada xiindheere loogu soo afmeeray qaar ka mid ah qaybaha bulshada deegaankaas kuwaasoo intii dowladu ay socotay wax weyn ka faa'iidey mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada xiindheere ayaa warbaahinta islaamiga u sheegay in dowladu ay ka faa'iidaysteen dad boqol qof ku dhow iyagoo qaatay duruus muhiim ah oo cashiro kala duwan isugu jiray haddaba markii dowladu ay soo dhammaatay ayaa qaar ka mid ah dumarkii ka faa'iidaystay oo waxay la hadleen idaacadda islaamiga alandalus
alxamdulilah magacaygu anasteexan nuur faarax dowro ayaa noo socotay beryaan alxamdulilah waxyaabo badanaan ka faa'iiday ilaahay baa ku mahadsan shuruuddu laa ilaaha ilallaahi towxiidkii wax dhammaan ka faa'iiday shuruudu laa ilaaha ila allah ayaan ka faa'iida toddoba waay shuruudu laa ilaaha ila allah alcilmu alyaqiinu alakhlaasu alsidqu almaxabatu alinqiyaadu alqabuulu waxaan codsanaa alxamdulilah inay dowladan mid lamida ay nagu soo noqoto insha allah
bismillaah magaca allah ayaan ku bilaabayaa ilaahayaa barakeeyo walaayada islaamka oo noo keentay dowladaas maalmahan aan noo socotay way ku mahadsan yihiin waxyaalo badan ayaan ka faa'iiday maasha allah baryahan oo khayra mid lamida inaloo socoshaan walaayada islaamka ka codsanaynaa waxyaalo badan oo khayran ka faa'iiday noosoo naloo socday dowladaasaan ka codsanay walaayada islaamka bismillaah anoo magaceegu yahay umu camaara oo joogta degmada xagaheed waxaan ku qanacsanahay dowlada maalmaha noo socotay waxaan rajeynayaa in naloo soo celi doono insha allah sidoo kale raggii dowladaasi qaatay ayaa iyaguna sheegay in dowlo loo baahan yahay ay ahayd islamarkaana wakhtigeedii la qabtay iyagoo codsaday in dowlooyin kuwan oo kale ah loogu soo celceliyo anigoo magaceygu yahay cabdulaahi xasan oo jooga deegaanka xagareey ee hoos tagta degmada xiindheere runtii haddii aan ka warbixiyo dowlada aan qaadanay maalmihii lasoo dhaafay waxaa ugu muhiimsan duruusta towxiidka duruustaasoo ay ka mid ahaayeen maraatibta diinta arkaanta islaamka arkaanta iimaanka rugniga ixsaanka shuruudu laa ilaaha ilallaah oo toddoba ah nawaaqiqda islaamka runtii waxawaaye aad baan uga faa-iidnay ilaahi casa wajal anaga dhiga kuwii kucmal fala kuwiina soo gaarsiina ilaahi miisaanka xasanaadka u saaro runtii waxaan dalbanaynaa oon codsanaynaa in dowlada noocyadan dowlaadka noocyadan ah in noo soo celceliyo waan u baahannahay maadaama aan nahay bulshada ku dhaqan deegaanka xagareey aad baan ugu baahannahay runtii wilaayaduna si gaara nooga warhaayaan dowlaadka noocyadan oo kale oo towxiidka ah iyo waxyaabaha la midka aad baan ugu baahannahay horey deegaano fara badan oo hoos yimaada degmada xiindheere ayaa dowlooyin caynkan oo kalea lagu qabtay waxaana jirta in dadku si aad ahay u danaynayaan dacwada diiniga ah ee la gaarsiinayo mahadsanid abusheyba guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu